أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka caawa waa habeen talaadaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada faafreebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah shabeellada hoose in ka badan toban askari murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qaraxya oo maanta mujaahidiintu siyaabo kala duwan uga fuliyeen deegaano ka tirsan wilaayadaasi warbixin ayaad dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah jenaraal cabdifataax asiisi madaxweynaha xukuumadda dabadhilifka masar oo ka hadlay xiisadaha siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday geeska qaaradda afrika isaga oo ka shanqariyey waxa ay salka ku hayso taageerada ay dowladda masar siinayso kooxda ridada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxaan sidoo kale caawa barnaamijka idinkugu hayaa markii ugu horraysay dowladda xabashida etoobiya oo qiratay in ciidamo eritareyaan ay ku sugan yihiin gobolka tigree ayna halkaasi ka geysteen xasuuq wadareedyo haddaba maxaa xilligan ku soo begay qirashadan ka soo yartay adis ababa toddoba iyo toban qof oo lagu dilay toogashooyin ka dhaca koonfur afrika boqolaal qoys oo ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug oo ka faa'idaystay howlo saka qaybin ah oo wilaayada mudug ay ka samaysay deegaana ka tirsan wilaayadaasi waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinkugu hayaa qaybta labaad kulankii wadatashiga ahaa ee dhowaan ku soo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan qodobadaas xubnihii hadalhaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin faafreebka waxaa igala qaybgeli doona walaalaha suheyb cabdulaahi iyo maahir maxamed waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa jenaraal cabdifataax xasiisi madaxweynaha xukuumadda dabalilifka ee masar ayaa ka hadlay xiisadaha siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday geeska qaaradda afrika isaga oo ka shanqariyey waxa ay salka ku hayso taageerada ay dowladda masar ay siinayso kooxda ridada soomaaliya qodobkaasi sidoo kale markii ugu horreysay dowladda etoobiya oo qiratay in ciidamo eritareyaan ay ku sugan yihiin gobolka tigree ayna halkaasi ka geysteen xasuuq wadareedyo waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aalab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa toddoba iyo toban qof oo lagu dilay toogashooyin ka dhacay koonfur afrika inta la hubo ugu yaraan toddoba iyo toban qof oo ay ku jiraan shan iyo toban haween ah ayaa lagu dilay ilaa laba toogasho oo ka dhacay magaalo miyi ah oo ku taal waddanka koonfur afrika sida ay soo wariyeen saraakiil booliska ka tirsan toogashada koowaad ayaa ka dhacday magaalada lusikisiki ee ka tirsan gobolka istankab muuqaal ay soo bandhigeen ciidamada booliska ayaa muujinayey toogasho ka dhacday laba guri oo ku yeelay miyiga duleedka magaaladaasi ilawareedyo dhanka booliska ah oo uu soo xiganayo wargeyska the guardian ayaa xaqiijiyey in laba iyo toban xubnood oo dumar ah iyo hal nin ah lagu dilay hal guri halka toogashada guriga kalena lagu dilay saddex dumar ah iyo hal nin taliska booliska oo aanan bixin faahfaahin ku aadan sababta keentay beegsiga toddoba iyo tobanka xubnood lagu dilay ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadaas sidoo kalena ay ku daba jiraan weeraryahanada dilka geystay koonfur afrika ayaa ka mid ah waddamada ugu badan ee dilalka ka dhaca caalamka waxaana sannadihii u dambeeyey ku soo badanayey dilalka kala duwan ee loo geysto dadka rayidka ah kuwaas oo mararka qaarkood lala beegsado dadka guryahooda ku sugan dadka soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka lagu dilo dalalka south africa saacadihii u dambeeyey ay ahayd markii kooxo burcad koonfur afrikaan ah oo mindi ku hubaysan ay bartamaha wadda ku taal magaalada johannesburg ku dileen qof soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi daahir waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa jenaraal cabdilfataax al siisi oo ah madaxweynaha xukuumadda dabadhilifka masar ayaa mar kale ka hadlay xiisadaha siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday geeska qaaradda afrika al siisi ayaa markii ugu horreysay ka shanqariyey waxay salka ku hayso taageerada ay dowladda masar siinayso xukuumadda muqdisho madaxweynaha masar oo kelimad ka jeedinayey xaflad ay ku qalin jebinayeen ciidamo dhammaystay akademiyada booliska ee magaalada alqaahira ayaa sheegay in aysan xukuumadda muqdisho ku taageeraynin khilaafka kala dhexeeya etoobiya balse ay ku taageerayaan la dagaalanka waxa uu ugu yeeray argagixisada oo uula jeedo mujaahidiinta al-shabaab soomaaliya kuma taageerayno khilaafka kala dhexeeya etoobiya ee waxaan ku taageeraynaa dib u soo celinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada ayuu yidhi cabdilfataax al siisi oo ah madaxweynaha masar xubno kale oo ka tirsan xukuumadda alqaahira ayaa iyana warbaahinta u sheegay in hubkii ay isbuucyo ka hor ka dejiyeen magaalada muqdisho aan lagula dagaalami doonin ciidamada xabashida etoobiya balse loo adeegsan doono la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada caddeymahan ay jeediyeen madaxda ugu sarreysa dowladda dabadhilifka masar ayaa waafaqsan taariikhda madow ee dowladdan u leedahay la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa waana nidaam uu dhisay maraykanka oo qaabilsan ilaalinta ammaanka yahuudda taariikh ahaan dowladda masar weligeed waxay dagaal kula jirtay jamaacaadka islaamiga ah iyadoo la safan yahuudda iyo nasaarada ciidanka masar oo hub casri ah ku qalabaysan ayaa iska daawanaya ficilada gardarada ah ee uu abiy axmed ku leexinayo biyaha webiga niil oo nolol iyo geeri u ah in ka badan boqol milyan oo qof oo masaari ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa khilaafka u dhexeeya dowladaha etoobiya iyo eritereya ayaa gaaray meeshii ugu sarreeyey iyadoo xukuumadda adis ababa ay bannaanka soo dhigtay mid ka mid ah jariimooyin ay qarinaysay ee ciidankeeda iyo kuwa eritereya ay ka geysteen gobolka tigree taliyaha guud ee ciidamada etoobiya birhanu jula ayaa waraysi uu bixiyey wuxuu ku sheegay in ciidanka xukuumadda asmara ay dhibaatooyin ka geysteen waqooyiga etoobiya wuxuu intaa ku daray in awaamiirta ay ciidanka eritereya ku geysteen xasuuqa uu si toosa uga soo baxay hoggaanka sare ee xukuumadda asmara tani ayaa ah qirashadii ugu horreysay ee etoobiya ay ku qiranayso in muddo laba sana ah kadib heshiiskii bretoria ay ciidamo eritereyaan ah ku sugan yihiin dalkooda ayna geysteen xasuuqyo tani ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay kala dhaqaaqeen isbahaysigii ka dhexeeyey abiy axmed iyo asyaasi afwarki kuwaas oo si wadajir ah uga qayb qaatay dagaalkii waqooyiga etoobiya ee socday muddada labada sana ah hadda ay u muuqataa in t b l f iyo eritereya ay noqdaan xulafo ayna markan cadow si isku mid ah ugu arkaan abiy axmed maadaama mar kale ay goradda isdareen t b l f iyo adis ababa khilaafkooduna uu mar kale ku dhow yahay in uu qaado dhaba la mid ah kii dhiigga badan uu ku daatay ee sannadkii labada kun iyo labaatankii waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaa warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa imaaraadka carabta ayaa maanta oo isniina sheegay in guriga safiirkooda ee magaalada khartuum lagu weeraray diyaaradda ay leeyihiin ciidamada suudaan isagoo ku tilmaamay mid aad u foolxun wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in weerarka lagu qaaday hoyga safiirkooda oo burbur xoogan u geystay dhismaha ciidanka suudaan ayaana si deg deg ah uga soo jawaabay eedeyntaasi iskana fogeeyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka gobolka banaadir oo sii kordhinaya dhibaataynta bulshada muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray qodobo cadaadisyo horleh lagu saarayo bulshada ku nool magaalada muqdisho kuwaasoo ay dadka qaarkood ku sifeeyeen kuwa ay lacag horleh ku doonayso xukuumadda muqdisho wareegto ka soo baxday maamulka gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in la diiwaan geliyo qoysaska ku nool magaalada caasimadda ah dadka doonaya inay guryaha ka guuraan caruurta dhasha iyo dadka dhimanaya intaba badi qodobadan oo horey sidan oo kale ay u soo saartay xukuumadda muqdisho ayaa buuq badan dhaliyey kuwaasoo ahaa mashaariic ay lacago ku urursanaysay tani ayaana u muuqataa mid lagu sii xoojinayo tallaabadii hore
maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto ka taagan waxay ahayd in xabsiga laga sii daayey xildhibaan ka tirsan baarlamaanka daaquudka ah ee maamulka ashadala dirarka ah ee somalilan xildhibaankan oo lagu magacaabo maxamed abiib siddeed iyo labaatan cisho ka horna laga xiray madaarka caalamiga ah ee magaalada hargeysa ayaa laga sii daayey xabsiga mandheera ee magaalada hargeysa wuxuuna ka mid yahay xildhibaankan xubnaha sida weyn u mucaarasan siyaasadda maamulka murtad muuse biixi xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inagaynta aad buu mahadsanyahy walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qodobo kale ayaadi ku soo maqan dhegaystayaal balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yuhuudda duqeymo kala duwan ayaa waxa ay ka fuliyeen qidaaca khaza sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen dhismooyin badan oo burburay kadib markii ciidanka gumeystaha yuhuudda ay duqaymo la beegsadeen goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah deegaanada dhaca waqooyiga bartamaha ilaa koonfurta mandiqada annusayraad iyo jabaaliya iyo goobo kale ayaana laga soo sheegayaa duqaymo culus waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa labaatan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol iyo siddeed kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun lix boqol afartan iyo shan halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo lix kun saddex boqol konton iyo sagaal kale dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay sheegeen in weerar kamiin ah ay u dhigeen askar sahaayino ah si gaar ah ay u beegsadeen gaadiidka nuuca ciidanka daabula iyo sidoo kale taangiyada loo yaqaano meerkaafaha sidoo kale waxay beegsadeen gaadiidka cagafcagafyada ee loogu talagalay in dhufaysyada lagu dhiso miinooyinkana lagu baaro sidoo kalena dhismayaasha dhulka hoostiisa ah ay qodaan waxay muqaawamadu intaa ku dartay in diyaarada helikobtar ah ay goobta ku soo degeen halkaasna ay ka daabuleen bakhtiyada cadowga xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan uga bixinaa aad buu umahadsanya walaalkeen suheyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isa soo garin dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan mas-uuliyiin iyo ugaasyo ka hadlay kulankii ku soo gebagabowa degmada buuqa qable balse markan wilaayada islaamiga ee mudug boqolaal qoys oo ka mid ah fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug ayaa ka faa'idaystay howlo saka qayminaha wilaayada ee ka samaysay deegaana iyo degmooyin ka tirsan wilaayadaasi qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada xoolaha nool ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus ugu dambeynna waxaa saka qaybintaasi soo dhoweeyey waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga ee wilaayada islaamiga ee mudug
waxaa ka jira ilaahay baa ku mahadsan masaakiintii xoole loogu talagaa la siinayo oo walaayada islaamiga la siinayso toban neef oo ariya la siiyey lamama sheekeeyo taas farxaddii dareenkooda aad u kacsan yahay alxamdulillah shukr ilaahay baa ku mahadsan walaayada ku mahadsan kor allaha ka dhigo cadowgooda ilahay sharta allah ka haa shaydaan allah tobankaas neef baa laysiiyey jawle deegaanka la yidhaah waxay siiyey walaayada islaamiga mudug masaakiintii mudneed oo xoolaha la siiyaayo waana siiyeen kor allaha ka dhigo ilaa iidankiisa raaxa faarax shuuriye waxaan ku suuganahay gobolka mudug gaar ahaan degmada jawle waxaa ka jiro waxaan ka qaadanaynaa ari ee siiya iskaabadka alxamdulilah aniga shan neef baa laysiiyey dareenkayga aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay waxaan u duceynayaa insha allah masri deg degan ilaahay siiyo
aniga oo xuseen cali cibaara degmada goobaha nool afar fasneefo aryaha laysiiyey oo shakawaadkii ah waa ku duceeyaha mujaahidiinta kor allaha ka dhigo gaalkana allaha jabiyo meel uu joogaba iyo wixii la socda aad iyo aad ayaan ugu faraxsana islaamkana waa u duceeyaha iyo ehelkiis wax alla wixii cadowgoodan allaha jabiyo
anigoo ah cumar cabdi geedi kana tirsan walaayada dabagalo iyo miliqo oo qaybshay ari sakaawaada una qaybshay masaakiinta miliqo iyo dabagalo waxay u guddoonsiiyeen shan ariya waa mahadsan tahay shacabkana waxaan ugu baaqayaa dhegnugulaato aad iyo aad boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol si fiican hadda ka hor waa liisiiyey maalraashin baa liisiiyey aad baanu ugu faraxsanna waana soo dhawaynaynaa wixii magacaygu waxaa layidhi cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada dumaye shan neefoo aryaha laysiiyey oo sakawaad ah walaayada qaar allaha siiya ilaahayna waa uga mahadcelaa nimcadan marka ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala walaayadana gacanteeda kor alla ka dhigo ajir aan la koobikana allaha ka siiya ciise cabdi ereg maanta wax halkan barwaaqa ka jirta nabadaa ka jirta waa dabagalo waxaa lagu qaybshay ari masaakiin la siiyey waa mahadsan yihiin ilaahay ha guuleeyo khayr badan allah siiyo shan neefo arigahaa aniga lay siiyey ilaahay ha barakeeyo ummaddaas deegaanka waa dabagalo waa mudug meesha la yidhaahdo marka mujaahidiinta ilaahay ha u kaalmeeyo wax badan ayna tareen oo khayr badan ilaahay ha barakeeyo shan arigahaa lays dareenkaygu waa nabad nimankaas waxa weeye waa u duceeyey ilaahay khayr badan ha siiyo waa kaas degmada dabagalo oo lagu qaybinayo ari sakawaad ah oo la siinayo dad masaakiin oo fuqaraa fuqarada iyo masaakiinta ayaan maanta xaadirnay waxaan leenahay waa wax wanaagsan oo khayr ah oo ummadda loogu khayr miiraayo waxaan leenahay intii la siiyana xigma shifala allah uga dhigo walaayadana khayr badan allaha siiyo lagama helo meelaha maamulada islaamiga oo ka jiraan maahane meel sake inta laga aruuriyo dadka muslimiinta masaakiinta la siiya lagama helo bal laakiin waxaa keenay kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa iyo raayada tawxiidka iyo in danaha jihaadiga loo istaagaa keentay alxamdulilaah uma alxamdulilaah waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad maktabka sakawaadka xoolaha nool waa mahadsan yahay waxa uu ku mahadsan yahay xoolihii loo baahnay oo soo aruuriyey kadibna ciddii xaqa u lahayd ayuu waafajiyey waxaan idin leeyahay dadka qaatay maanta oo shacabkaa meeshaan degmada dabagalo xoolaha ka qaatay ilaahay ku shukriyeen walaayadaha garab istaageen sekadana ciddii ay ku gashana waa laga qaadaa ciddii ay ku baxdana waa la siinaa saas waaye idinkana allah idiin barakeeyo gacantii soo qaadana ilaahay ajri xasanaada ka siiyo jannada jannaturfirdows alla allah ku gaarsiiyo annaguna haddaan naha odayaasha gobolka mudug makaatiibta walaayada waan garab taagannahay islaamka kor allah ka dhigo cadowga allah baabi'iyo murtadiinta iyo munaafiqiinta iyo gaalada iyo waxay soo baystana allah jebiyo waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta waxaan joognaa maaragtay rukni min arkaan alislaam ka mida oo sakaatul maaragtay maal ah sakaatul maaragtay maal maanta waxaan gudanaynaa dadkii masaakiinta ahay ee mudnaay ee ilaahay uu u jideeyey oo la siinayo sakadii ay xaqa ugu lahaayeen dadka muslimiinta ah ee ilaahay maalka siiyey marka halkan waxaa lagu guddoonsiinayaa dad badan oo masaakiima ayaa waxaa lagu siinayaa xoolo sakaa oo maaragtay iyaguna waxaa laga rabaa inay duceeyaan oo u duceeyaan dadka muslimiinta ah ee maalkooda ilaahay darti u bixinaya oo gudanaya maaragtay ruknigaas min arkaan alislaam ah marka waxaan leenahay ilaahay iyagana risaaqad waasaca ha siiyo ilaahayna ha u barakeeyo sekada ay qaateen kuwa bixiyeen ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo dhammaanna ummadda muslimiinta meel ay joogaanba ilaahay diinkooda ha ku hanuuniyo ilaahay cadowgoodana ha jebiyo ilaahay islaamkana ha quweeyo
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafreeb kurarka ayaan isa soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ay hiraan intiinii xalayna la socotay waxaan baahinay qayb ka mid ah kulankii wadatashiga ahaa ee beesha gaaljecel muddada siddeedda maalin uga soconaya degmada buqa qable ee dhowaan lasoo gebagabeeyey kulankan oo ay beesha ku shaacisay inay xabadda koowaad kula dagaalamayaan kuwa ku abtirsada beesha ee ku jira safka murtadiinta sidoo kale waxaa ka hadla kulankaasi nabadaan maxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah hogaanka dhaqanka beesha gaaljecel kana tirsan golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga waxa uu goobta ka sheegay inaysan beesha gaaljecel shaqo ku lahayn macawiisley una diyaargarowday la dagaalanka cadowga islaamka waxaan ayadaynaa bayaankii halkan aan ka soo saarnay shirweynihii beesha reer gaaljecel u socday siddeedda maalmood aan ka soo saarnay bayaan siddeed qodob ah siddeeddii qodob cumuuman waan ayadaynaa haddii tahay dacwadii haddii tahay difaacii diinta haddii tahay midnimadii kulli siddeeddii waa cumuuman waa ayadaynaa waxaan si gaar ah u tarkiisanayaa annaga dad muslimiin ayaan nahay haddana bayca ku jiro mujaahidiinta bayca la galay toban sano ka hor waxaan baceed aan kula galnay waxaa ka mid ahay difaaca diinta haddana waxaan maqlaynaa maalmahan wakhtiyada aan soo dhaafnay ha noqoto xamlooyin fara badan ee gaalada oo isdaba joogo mar kastaba kuday kuday kuday waxaan diidnay macaawisley murtadiin gaala asli dhammaan waa diidnay siduu allah subxaana wa tacaala noogu yidhi qur-aankiisa subxaana wa tacaala markuu nabilaahi maxamed la hadlay laa tukallafu ilaa nafsaka waxarid ilmuminiin muminiintaasaan ka mid nahay waa diidnay xamla cusub tu hore tu daba dhammaan waa diidnay iskuday gaalo waa diidnay naguma jiro wax la yidhaha tasaasuc iyo maxaa la yidhaha kuday annaga warkaayna waa cad yahay soomaaliya waxay tidhaahdaa gacantii madar laga taaga ma gaabna mana dheero horeyna waa u sheegnay haddana waa sheegaynaa intaan nool nahayna waa sheegi doonnaa sumad macaawisley ma dhiganno ninkii beeshaan ku abtirsadoo sheegta macaawisley ereygaas sheegto waa dameer dhaan raacday nama matalaan naga mid ma aha waxa naga dhexeeyana waxaa waay wax muslim gaal wixii ka dhexeeya naga dhexeeyo waa diidnay annaga muslimiinaan nahay waxaan haysanaa diintiin ilaahi subxaana watacaala noo dooray huwa samaakum lmuslimiina min qablu allah nugu magacaabay muslimiin murtadiin nugumala magacaabin macaawsey nugulma macaawin muslimiinaan nahay waa ku dhiminaynaa waa ku noolnahay ilaaha noo nasiibay raayta tawxiidaan ku hoos noolnahay waxaa mararka qaar aan idaacadooda ka maqalnaa dadkaynaan ka dulqaadaynaa dhibka haysta war idinkou dhib idin haystaa idinkou diilaan idin haystaa idinkaa maxaalira cariiri ku jiro annaga habeenkii sagaal saacaan guuraynaa maalintii siddeed saacaan guuraynaa salaada subxaan masaajidda ku dukannaa cishahan masaajidda ku dukannaa ilaaha noo gargaaray allaan ku mahdinaa dhibaatana ma hayso ciddii dulmi nala maaganna waa iska dhicinaynaa waana diidnay intaa kadib walaalayaal akhiiran waxaan ugu baaqiyaa ragga hadda aan soo sheegnay oo raggii iigu horreeye walaalahayna ay sheegeen ee beesha ku abtirsado magacayne waa oo isagoo mid ahaa waxaan leenahay ilaahay u toobadkeena jaanisaad haysataan ilaahay u toobadkeena haddaad diiddaan cid kale idinku haleemayna annaga gacanhayn idinku dilayna gacanhayna idinku soo qabanaynaa qoortan waa idinka jaraynaa wiilkayna reer hebelaadili iyo hebelaadili si aan loo dhihin sida asxaabu rasuulillahi ay u ahaayeen maalintii dadkii maxaa nimankii reer quraysheed oo nin kastaba ninkii xiga u dili waa abu cubayd aabiis u dili sidiyaan nahay jannadii rabeenaan rabnaa cadaabkii kacarraayaan ka cararaynaa annaga iyo gaala waxba iskuhayma darsana murtadiini annaga waxba iskuhayma darsana alwalaa walbara walaahayna waxaan siinay mu'miniinta ha caddaadaan ha madoobaadaana baraha waxaan ka qaadanay kana dhalnayo murtadkaa kanal dhasho murtadkaa innaa buraa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaahi kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxda intaasaan kusoo koobiyaa andifaacna diinteenna waa laga madaalaan andifaacna diinteenna waa laga madaalaan diinta inaan difaacnaa rabnaa addaa in ebadkayne barallaahi ay naga tahee duqaha loo sheega barallaahi bay naga tahee duqaha loo sheega ninkii diinna hogaamiya shahiid waa adaneeyaahe inaan ugu ducaynaa jannada duqaha loo sheega hadduu naga dambeeyana isaa noo ducayn doono dabdhaxdiis haddaynala gashana inanka daaraynin dadka ugu dambeeyana annaa duqaha loo sheega darmihii la fidii shaw lagu fidii io deeqi lagu ruugi duunya geelka weyn male haddii deegta laga gooy damaashaadkayaa loos ugaasno ducaynaay beecadii dadkan lala galo daacadda ahaaday ina dabaca laga dhuujina duqaha loo sheega dhanagaari inan leenaho baaq u soo dirini degdeg iyo jawaab laga rabana duqaha loo sheega makiisdabaabaadla coos diirka kululaada duubkaayna inuu nahorkacaa duqaha loo sheega diintaayna difaacna waxaas duubkaayna dardaarmi inan diintaayna difaacna diintaayna difaacna waxaas duubkaayna dardaarmi ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska guud ee beesha gaaljaceyl oo goobta kulanka ka hadla ayaa shaaciyey in amiirka mujaahidiinta bariga afrika ee beesha u cusboonaysiisay beecadii ay kula jirtay mujaahidiinta diyaarna u tahay in ay hub iyo maal ku garab istaagto mujaahidiinta ilaaha mahad iskale nimcooyinkiisa faraha badan la siiyey islaam naga dhigay ilaahigii maanta noo qadaray in ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa ku hoos noolaanno shareecada tabaaraka watacaala shaqaynayso ilaahigana soo gaarsiiyey maanta ilaahigana soo gaarsiiye u tashanayno ilaahay tabaaraka wataala kitaabkiisaan ku difaaci laheen saan u dhowran laheen saan isugu dhowri laheen ilaahigana soo gaarsiiye alxamdulilah rabbil caalamiin bacd alxamdulilah tabaaraka wataala waxaan u mahadcelinayaa reer gaaljecel akhyaarta ah nabadoonnada culimada waxgaradka isugu yimid gogoshan maanta la dhihi karo waxgaradkoodii wax ka maqan ma lahan una tashanayey aayahooda adduun iyo aakhiraba jazaakum allahu khayran waan idinka mahadcelinaya kulankan waa kulan la dhihi karo wuxuu mudan yahay kudayasho sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa si guud xarakada shaal mujaahidiin hoggaankeeda ugu sarreeya amiirkeena abu cubayda iyo walaalkeen maanta maaragtay shirka haddaan u fadhinay gabagabadiisa nagala soo qayb galay ee sheekh guleed awanabhaan ee odayga ka ah wilaayada islaamiga hiiraan intaa kadib halkan waxaan maaragtay joognay muddo siddeed maalmood ah intaa waxa loo joogay waxay ahayd ilaahay tabaaraka wataala in la isxasuusiyo lagana tashto aayaha reerka iyo maanta gaalada xamalaadka iyo dhibta ay soo daadihinayso mar walba farsamo cusub iyo baab cusub u soo wado jazaakum allahu khayran kulankeenii ilaahay tabaaraka watacaala ha nooga dhiga mid barakaysan wixii aan ku qaadannay ee aan ku gaarnayna kuwii noo fula allah ha nooga dhigo waxaa markaan ayidayaa si maaragtay kal iyo laab baan ugu ducaynayaa allana u weydiinayaa bayaankii soo baxay iyo go'aamadii anigoo raalli ka ah ku qanacsan soona dhoweyna ilahay tabaaraka idin barakeeyo kuwa minka iyo moorada galan ilahay idin kara insha allahu tacaala kuwa dadkeenna mujtamaca ah ee baled iyo baadiyo jooga ama dal iyo dibad jooga ku anfaca allah ka dhiga insha allahu tacaala bayaankii asiga ahaa waxaa soo saaray waa dhaqanka asiga ah marka qodobada ugu muhiimsanaa haddaa mid ilaba ka dhaho insha allahu tacaala waxaa ka mid ahaa dadkeenna reer gaaljecel in ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa gaarsiinteeda ay u istaagaan dhaqanka reerka ee qof waliba oo naga mid aan wuxuu qaatay balliquu cani walow aaya insha allahu tacaala muddo kooban oo bilooyin kooban ah ilaahay idinkiis waxaan ilaahay weydiisanaynaa kuna ballannay go'aanna ku gaarnay in la waayo qof reer gaaljecel ah oo ilaahay tabaaraka wataala aan aqoonin towxiidka in laga saxo salaada laga saxo asaasiyaadka diinka la bar insha allah duleeraad geersiintaas ilaahay tabaaraka watacaala nooga dhigo mid ilaahay tabaaraka watacaala nooga barakeeyo dadkeenna iyo dalkeenna iyo reeraheenna insha allah ilahay idinka jazakum allahu khayran qodobka kale oo maaragtay laysla turxaan bixiyey wuxuu ahaa in maanta cadowgii duulaan uu yahay horar uu wax badan yahay baqacararna uu yahay waxaan isla qaadannay insha allahu tacaala dardargelinta arrimaha jihaadka bariga afrika naf iyo maalna ay ku bixiyaan insha allahu tacaala ayna ka shaqaysiyaan dihnigooda iyo caqligooda maanta cadawga soo duulin u darbadaan ay isla qaateen waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wataala idinku garab galo waxyaabahan is dhahnayna qof walba qalbiga waa ugu qorantahay insha allah ilahay idinkiisa sidoo kale waxaan halkan baaq ugu dirayaa reerka aljecel guud ahaan dhallinyaro duqowsho da'yar iyo waayeel rag iyo dumar kulli waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wataala ka cabsado maanta waxa adduun wax nagu taraayo nacfigeedana noogu jiro waa aqarida inaan dhowranno ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa barashadeedana waa idinku dardaaramaya waa idinku baaqaya difaaceedana waa laazim qof walba waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala diintiisaas ee maaragtay waajibka naga saaran yahay ilaahay tabaaraka watacaala diintiisaas aan beecada ku galnay dadkeena naga dambeeya guud ahaan waxaan leenahay beecadii waa jadiidinayna insha allahu taala amiirkeeda mar labaad iyo mar saad waxaan leenahay cala asamca wadaaca fi lmanshadi walmakrah ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn kuma qancayno kumana joogsana insha allahu tacaala gorgortanna ka geli mayno cadow alla meel walba ka yimaaday in nooc walba oo yeesho kaa inuu mankaan shareecada allah tabaaraka watacaala aan beeca kugu wala gelayna amiirkeena leenahay insha allahu tacaala wax khayr iyo wanaag ku farax gelinayna insha allahu tacaala mardhow waad naga maqlaysaa biidni illahi alwaxid alaxad waxaan ugu baaqaynaa dadkeenna sidoo kale maaragtay caqligeenna iyo garaadkeenna ilaahay na siiyey ee maanta aan dadkeenna iyo deegaanadeena ku joogno gaalada waxay naga dhigtay dad qabana ah axmaqiin waxba aan garanayn waxaan cod dheer ku leenahay ka faa'iidaysto dalkiinna khayraadka ku jira xoolihiinna ka faa'iidaysto ee dhaqashadooda labalaabo beerihiinna ka faa'iidaysta ee tacabkooda iyo ma aragtay taabagelintooda iyo isku aadinteeda ku dadaalo waxaan ka warqabnaa in cadowga soo duulay sun waliba oo raashiin leh oo nooc waliba oo daawo leh dalkeenna inuu ku soo qubayo oo una doonayo in dadkan uu ku dabargooyo si dadban marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala beerihii hala tacbado xoolaha dhaqashada wa khaasatan geela dhaqashadiisa insha allahu tacaala nagu yaqaanay ee magaceenna ku baxay insha allahu tacaala waxaan leeyahay sida loo dhaqaayay insha allahu tacaala lajnada waa loo saaray waataan shirki kaga wada hadalaad ogtihiin insha allahu tacaala qadida iyada ene inaad goosdambaad ku qabataan insha allahu tacaala waa idin dardaarmaya sidoo kale waxaan reerka guud ahaan u dardaarmayaa midnimo waxaan u dardaarmayaa wadajir walaalnimo dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah ee aan ehel iyo xigta iyo qaraabo aan nahay ee abti aysinka aan nahayna waxaan idin dardaarmaya inaan kula dhaqanno diriis wanaag insha allah jazakum allah khayran dadkeena maanta tacaala la isu mariyey mar waliba waxaa laga yaabaa reer fula iyo reer fula in la yidhaahdo laga yaabo gaalada inay isticmaasho qawaana naga tirsan iyadoo oo u socoto inay wax fasaadis insha allah taala taa idan waxaan leenahay guud ahaan waan idin dardaarmay insha allahu tacaala sidoo kale allah casa wajal wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum ahliikum naaran waxaan baaq toobadkeena u diriyaa dhammaan murtadiinta meel walbay joogaan jego walboy hayaan kursi walbay ku fadhiyaan oo ay sheeganayaan inay ku matalayaan beeshan waxaan leenahay kursi kufri iyo dastuur lagu matalo annagana looma matalo xaqiiqatan kabeel ahaan gaaladaad u matashid ee un-ka iyo balaayada yay ku sirin wax badanna waad ogtihiin khayaanada iyo dhagarta meesha ka jirta waxaan leenahay marka qof walibow ilaahay tabaaraka wataala ugu toobadkeen askari ahaaw ka weynaaw ka yaraa waxaan leenahay ehelkeenna ilaahay tabaaraka watacaala idinkiin dhigay laakiin waxaan ku kala tagnay caqiidada iyo diinta ayaan ku kala tagnay waxaan leenahay marka ilaahay tabaaraka wataala toobadkeeno kitaabkiisa ee munazalka min fowqi sabca samaawaad ka yimid wax ka fiican oo ka khayr badan reerkan ama ummadda soomaaliyeed ama muslimiinta guud ahaan ma jiro mana jiri karo annagana haddaan reerkii nahay insha allahu tacaala waxaan qaadan ilahay kitaabkiisa waxaan leenahay tuubu ilaa rabbikum waan ugu baaqaynaa gunti iyo gabagabadii waxaan dadka muslimiinta ah tacsiyo iyo tiiraanyo iyo dhibta la qaybsanaynaa meel walbay joogaan khaasatan walaalahan falastiin waxaan leenahay waxaan nahay qayb ka mid ah muslimiinta joogta bariga afrika annagoo nagu yidhi rasuulka sal allahu alayhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim كمثل الجسد الواحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم مسلمين هو هل جر أكلية أنا وكاك اندلاق غينو أو إلهي تبارك وتعالى الدين تيساس ولا أهل إقرابك أه وحان كحنهاي إذن كلنا حنون سنة دبك إذن قار يوم من الأيام إن شاء الله تعالى وكقول يسون دونا وان إذن كاردونا إن شاء الله دويرا mana iloobi doonno waxa noogu dhow aan idinla soo gaari karno waa duco insha allahu tacaala inaan beegsanno masaalixda cadowga sida maraykanka iyo wax la halmaana insha allah taala waan ku dadaali doonaa ilaahina waxaan weydiisanaynaa inuu cadowga xaaqidka ah ee daalimka ah ee faajirka ah ee maaragtay maalin walba dhagarta iyo balaa idin maleegayo ilaahay tabaaraka wa taala in idinku dulqaado oo idinsu duceyna ilahay idinkiisa ilaahay tabaaraka wa tacaalaana aqsa ha noo soo furo aqsana ilaahay tabaaraka wa taala gacanteena ha ku soo celiyo dawaaqiidda carabta iyo gaalada ilaahay ha jebiyo allahuma yaa raxmaanu yaa raxiim yaa qawiyu yaa casiiz yaa jabbaar yaa shakuur yaa man laa ilaaha illaa huu يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إله أسماء صفات كذا وين كذا كوكو بريناي إله عذاب قاس حاقتك أو ظالمك ولا المسلمين تبابنا هري وكلا جرجري إله ونجا قبا إله يبابي إله يهود بابي إله دقرت هذا إيد قلبي هذا قلي إله إيج أسكدر إله عذاب قان إله الله عذاب قان وين كبدل الروش إمريكا إبراهيم إله أسكدر إله كويس هلا كويس بابي كدك إله مسلمين تقرب سي إله مجاهدين تقرب سي إله النصري ونجد الدين سي إله خير wanaagsiin ilaahu umaradooda toosi ilaahu hogaankooda toosi ilaahu taladooda toosi ilaahu xudo iyo wanaag idiin la doono rabbiyo raxmaano ilaahu taladooda miday ilaahu khilaaf iyo balaayo ka ilaali ilaahyow rabbiyo raxmaano umaradan cadowga indhihiisa ka qabo ilaahyow kuwa khayr iyo wanaag noo horseeda ay noqdeen ilaahyow rabbiyo raxmaano camalkaa ka fasaadinin ilaahyow u naxariiso ilaahyow inta camalkan ku dhaawacantay ee dhaawac ah ilaahu noo bogsiyo ilaahu inta shahaadada naga aqbal ilaahyow rabbiyo inta adduunka aan joogno koofidna wax naga dhigin ilaahu raayada maanta meesha ka taagan tahay mid baaqi inooga dhig deegaanada cadowga ay haystaanna ilaahu nooga fur yaa arxama araaximiin yaa waduud yaa xaliim ilaahu reer gaalajal ansaarnimada ay qaateen ilaahu iyo ballanta ay galeen ilaahu u fuli ilaahu u fuli ilaahu kuwa lagu daydo oo islaamka garab igaashahan u noqdo ilaahu ka dhig ilaahu rabbi raxmaan kuwa sidii mid iyo wanaag iyo diinta ay u qaateen ilaahu qulubtooda u geli wa aakhiru dawaana alxamdulillahi rabbil caalamiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guleed abunabhaan oo goobta ka hadlay ayaa ku ammaanay beesha kulanka ay isugu yimaadeen iyo go-aanka ay ka soo saareen isagoona kula dardaarmay dhaqangelinta bayaankii ka soo baxay beesha بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا السكاله بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحا شرف نوعه وأن كفر أحسننا هي aniga oo ku hadlaya afka wilaayada islaamiga hiiraan in aan idin kala soo qayb galno mu'tamarkii qiimaha badnaa wakhtigan idiin soo socday gabagabadiisii gunaanadkiisii waan ku faraxsannahay waan idinkaga mahadcelinaynaa dadaalkiinni iyo juhuuddii aad marteen runtii wuxuu kulan weyn oo qiimo badan wakhtina qaatay sideed maalmood ah dad tiro badan ay ka qaybgaleen taqriiban ilaa siddeetan iyo ziyaado qof baa shirkaas musaarakaynaysay oo anwaacda kala duwan oo beesha ka kooban muhiimadda uu lahaa iyo qiimaha uu ku fadhiyey baana keentay in dadka intaa la-eg iyo wakhtiga intaa la-eg ay ku baxaan ikhyaarey kulankii soo socday oo qiimaha badnaa oo aad muddada u fadhideen oo waxyaabo fara badan iyo qodobo tiro badan lagu gorfeeyey bayaankii ka soo baxay qiimaha badnaa beel ansaaro oo adinka oo kale ah wixii laga filiyey ah bayaankii ka koobnaa sideedka qodob tusaalaha u ahaa wixii laga dooday in ay ahaayeen wax waaweyn markii loo fiiriyo qodob walba wuxuu tusaale u yahay furuuc aad u tiro badan iyo qodobo tiro badan oo u baahan in camali loo rogo laakiin intaan muujiskao meesha ku qoran waa intii aad ugu talagasheen in iclaamiyan ay u baxaan aniga oo matalaya xarakat shabaab mujaahidiin waxaan guddoonnay oo aan idinla qaadannay bayaanka qiimaha badnaa dhinacyada badan taabanayay hadday dacwo tahay ummadda in diinta ilaahay la gaarsiiyo khaasatan beesha ansaarta ah oo aad odayaasha u tihiin culimmada aad u tihiin waxgaradka aad u tihiin hadday tahay difaaci diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo in laga hortago xamalaadka kala duwan ee dulmiga iyo gardarrada ku dhisan oo gaalada asalka iyo dabadhilifyadooda ay wadaan hadday tahay iskuduubnida iyo walaalnimada iyo isturxaan bixinta walaalnimada islaamiga ku dhisan hadday tahay baaqa towbadkeenku aad u dirteen dadka gaalada raacay kuwooda madaxyakuusta ah iyo kuwooda askarta aba intuba hadday tahay horumarka ummadeed iyo ummaddu in ay ayadu ka kaaftoonta cadowgeeda ayna ku imaan karto dadka in ay dhaqanka ayagu wixii ay leeyihiin oo khayraadu ilaahay siiyey haddii ay tahay dhulkoodii iyo beerahoodii hadday tahay duunyada iyo xoolihii ilaahay siiyey in ay horumariyaan oo ay muxuu ahaa kaga kaaftoomaan cadowga wixii ka soo baxay bayaanka aad soo saarteen kulankii qiimaha badnaa ee soo socday waa soo dhowaynaynaa waana qaadannay waana idinkula shaqaynaynaa waana idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum waxaan dardaarankayga ugu dambeeya ka dhigayaa waxaad soo saarteenoo qiimaha badanoo meesha ku qoran waxay u baahanayaan in camali loo rogo dhaqangelin allah tabaaraka wa tacala wuxuu jecel yahay ballamada in la fuliyo wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan ballamada in la fuliyo waxa aad ku ballanteen oo qiimaha badan oo diimeed oo dhaqan oo walaalnimo oo dhan walba taabanaya kuwaan bayaanka ku qoran ma ahee nuqulkan weyniga badanoo aad wadataan oo kale idinkugu yaallo waxaan rabnaa in loo rogo camali annaga haddaan nahay wilaayadiinna islaamiga ah adinka ayaan askar idiin nahay waa idinkula shaqaynaynaa degmadegmaan idinkugula shaqaynaynaa nabadoon nabadoon baan idinkugula shaqaynaynaa garabkiinnaan nahay habeen iyo maalin baan idiin soo jeedaynaa waxaan idinka rabnaa wixii aad qaadateen inaad dhab ka dhigtaan si ilaahay subxaanahu watacaala uu idiin tayeeyo si allah tabaaraka watacaala uu idiin hormariyo si ilaahay cadowgiinna uu idiin jebiyo maxaa yeele dadka runta sheega ilaahay waa jecel yahay dadka wax itqaaniyo oo sugana alla waa jecel yahay subxaanahu watacaala liqowlihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha yuxibu axadukum idaa camila camalan an yutqinahu aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam allah tabaaraka watacaala wuxuu jecel yahay qofka hadduu shaqo qabanaya shaqadaas sugo oo xaqiijiyo yaqiiniyo waxaan rabnaa marka diintiinna aad ku sharfowdeen ayadaad ku kormarteen ayadaad maanta casiisiin ku tihiin waxa aad ka niqaashteen iyo waxa aad ka doodeen waa wax runtii weyn darajadan iyo qiimahadan inaad gaartaanna waxaa keenay diintiinna aad ku gaarteen fahamka intaan la eg waxaad ku gaarteen diintiinna aad ku gaarteen waxa damboo laydinka fili doonana waxay noqon doonaan wax weyn waxaan galabta goobjoog u nahay beelweynta ansaarta ee gaaljecel in ay yidhaahdeen oo ay isku waafaqeen oo si daacadnimo ay ku jirta ay u dhaheen naga gaarsiiya mujaahidiinta bariga afrika in ay gaaljecel yihiin garabkooda habeen iyo maalinba garab istaagga dhammaystiran oo aad muujiseenna asagana waa idinka gaarsiinaynaa adinkana afkiinnaad ku sheegteen waana aad mahadsantihin jazaakum allahu khayran kulankii idiin soo socday oo aan idinkala qayb galnay waad nagu xurmayseen waa idan la aqbalnay gebagabadiisina waa idan la mushaarakaynay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum waxaan idinkugu ducaynaynaa taladiinna ilaahay inuu toosiyo waxaan ilaahay idinkaga baryaynaa midnimadiinna walaalnimadiinna ilaahay inuu xoojiyo ballankaas iyo beecada aad gasheen ee ansaarnimada idinka muuqato ilaahay inuu xoojiyo jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabilaahi tawfiiq guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobixi sidaad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu